waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb labaad oo ku saabsan gabay masraxeedkii cismaan yuusuf dhegaystayaal kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii qarnigii labaatanaad waxaa si joogtaa dhallinyarada iyo waayeelka soomaalida uga dhex caloosnaa dooda kulkulul dooda ku saabsanaa habnololeedkii cusbaa ee magaalooyinka iyo waxyaalihii la socday sida waxbarashadii hanaanka reer galbeedka ku salaysnayd gabyaagii la odhan jiray cismaan yuusuf ayaa doodaas wuxuu ku taariikheeyey maanse masraxeeddiisii caanka ahayd taasoo wax badan inaga bari karaysa isbeddeladii dhaqan iyo kuwii siyaasadeed ee waayahaas soomaalida ku socday waayeelka iyo wadaadadu waxay baryahaas welwel ka qabeen dugsiyadii casriga ahaa ee ay u qaateen inay yihiin farsamo hor leh oo shisheeyuhu uu ku dhalangediyayo dhaqan islaameedkii hore ee muddada dheer ay ku soo dhaqmayeen waayeelkaas iyo wadaadada waxay la ahayd aqoonta oo idili inay ku dhan tahay dugsiyada qur-aanka goobaha tafsiirkiisa lagu galo iyo kasmooyinka shareecada ee laga raacdo gudaha masaajidada dhallinyaradii soomaaliyeed ee xilligaasi iyagu fikradda caynkaas ah ma ay qabin maxaa yeelay wax badan oo aan waayeelku ogeyn ayay ka ogaadeen dugsiyadii uu shisheeyuhu dalka ka hirgeliyey idaacadihii ay dhagaysan jireen ee dibadaha laga soo dawin jiray akhriska wargeysyada iyo guud ahaan qoraaladii qaramada yurub iyo carabta ka soo bixi jiray ee toddobaad walba waayahaas xamar la keeni jiray sidaas awgeedna dhallinyaradaas intoodii waxbaratay waxaa ka dhaadhacsanayd waxbarashada casriga ah oo la fududaystaa inay u dhiganto dib u dhac iyo asaagaa kahar aan loo adkaysan karin labadaas fikradood ee la kala qabay si uu inoogu qeexa darteed wuxuu allah u naxariistay cismaan yuusuf tiriyey maanse masraxeed laba gabay ka kooban ayna isu celiyeen ustaad xasan inuu u bixiyey oo jilaaya bara ka mida barayaashii wax ka dhigi jiray dugsiyadii casriga ahaa midkood iyo macallin cabdulaahi oo isna bara ka ahaa dugsi qur-aankii hore ee ay soomaalidu tiqin labada mid walba kitaab qumano la yidhaahdo ayaa qoorta ugu jira ustaad xasan wuxuu markii horeba la yaaban yahay horumarka ballaaran ee dunida ka socda iyo macallin cabdulaahi sida uu uga daahan yahay wuxuu ku xifaalaynayaa guud ahaan aqoondarrada xagga caafimaadka ka haysata iyo nadaafadda guud oo uu ka dhacan yahay sida hugiisa ka muuqata wuxuu kaloo ku xamaarinayaa dhaqamo wadaadada qaarkood ay lahaan jireen sida cidaha kale oo inta lagu jillaado maalin walba cuntadooda lala cuno dumarka oo habaar iyo asmo inta lagu cabsiiyo ay iska guursadaan iyaga oo haba yaraatee gabaati iyo yaro toona aan ka bixin iyo guud ahaan noloshooda dhaqaale oo inta badan ku tiirsan curaafka casharinta iyo tahliisha oo caamada iyo haweenka ay maanka kaga xadaan markaasna bunsaruur iyo garow ay kaga cunaan ugu dambaysta macallin cabdulaahi ayuu ku tilmaamayaa nin ay aqoondarra dirootay hadduu wax maqlaayana inuu wax bartaa ay la gudboon tahay tixdii ustaad xasan ayaa waxay ahayd caqliga noo kordhiya awgeedow camalka noo muuqday adduunka ictibaaraha la yimi ama cusboonaaday iyo caadka kaa saaran baan la cajabayaay culayskii kutubaha ku dilay caalin saa tahaye culuumaha casrigu uma baxsana adiga caynkaaye carabigana garan maysid iyo luqada caanka ah cajiskii horaa kugu jiriyo caada xumadiiye caraftiyo nadaafada ma baran caafimaadka lehee waa kaa dharkaagii cadiran calallada ahaayeen cambuulada tacsiya loo karsho yaad cuni taqaanaaye waxaad labaacanlaysaa sharuur cida ku siiyeena ciridkaaga waxa gooye waa cadalintiisii adigaa dadkii cayr ka dhigay oo cabiidsadaye caamadiiyo naagaha ayaad wax u curaaftaaye cashar iyo tahliil aad qortay yaad caraf ka eegtahay tii aad gabdhaha caashaqdaan waad caqidataane waxaad ku cabsi gelisaan hablaha cawriya habaare coodna dhiibi maysaane waadadaad cuquunteen carabtuba sidaad yeeli waa inagu caydaaye adigaan cisa lahayn intaad calamataagaysid cilmi aad u baro jaahilnimo cudur xun weeyaane doodaas kala dhigdhigan iyo dhaliila wixii ay xambaarsanayd ee uu xasan u soo jeediyey macallin cabdulaahi dhagay jira uma siin mana garaysan gaashaanka ayuu ku dhuftay wuxuuna ka soo qaaday hadaaq carruureed markaasuu ku dhaliilayaa buugta carabiga ah ee dhalaar dhoolba uu kolkasha ku wato iyo carab iska dhigdhigidiisa isaga uu og inuu yahay nin madow oo soomaali ah weligiisna aan midabka nimankaas yeelan doonin mar kalena isaga iyo kuwa la da-da ahba wuxuu macallinku ku ceebaynayaa ilbaxa reer galbeedku siduu ula fiican yahay ee dhaqamadooda ay ula dhacsan yihiin iyo hiddahoodii islaamnimo siday uga fogaadeen war oo dhan wuxuu ugu soo gunaanadayaa hadaga la isqalqaloociyo iyo cadar la iska badiyaa inaanay waxba ahayn marka la barbar dhigo cibaadada eebe oo la dhayalsado wuxuu yidhi wiil yahow adduun cirib xumaah mana cusboonaane cudurrada uu leeyahay ninkii caaqilaa garanne codka aad ileedahayna waa ku carruurnimo ilbaxaad cisada mawdi baad ku cadilmaysaaye casriga aad u bogi kaaga daran caamannimadiiye cilmaad baratid baa kaaga roon carabiyiintaas wax cirkaa madow kuu tiraad u cirbataagleyne adoo culay jirkaa u egyahaad carabis moodaaye caaq baa tahay ee dhalashadaa oo xad kugu yaal caadaad ku raacdeen kufriga cadowudiinkiiyo nin cadceedsado eebbihii caasi ku ahaaday waxba cadar ku tari maayo iyo carafta geeduwe cambuulada aad igu sheegin waa caraf islaameede adiguba caddaankaad khamriga wada cabaysaane maxaad igaga caydaa sharuur ceeb adaa qaba ah caafimaad ilaah baa hayaan cidina moogeyn isagaa wixii lala cabsado loola cararaaye cawiya maalin diinkiisa waa la cuskanayaa adiguna waxaad ciirsataa gaal codkuu qaba eh kiniiniga aad cuni lama yaqaan caynka uu yahaye casarkiiyo tuftana ooryadaa kaala sii culus cibaadada salaadaha gaftay iyo camaladii khayre anse kuma cayaaro wakhtiga caadilkay faraaye waxba calaladaydaa hadhogan caabud baan hayn ustaad xasan iyo macallin cabdulaahi midna midka kale umuu garaabin arrimihii ay ka doodayeen fikradihii ay ka kala qabeenna midkoodna kama soo dabcin ha yeeshee waxaa xusid mudan in aanan garan karayn labadooda midka uu cismaan la jiro taasina waa tilmaan ka mida kuwa laga rabo curiyaha maanse masraxeeddu inuu ku tilmaanaado dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo